maamulka la baxay somalilan ayaa sanadkii labada kun afar iyo tobanka wuxuu dowlada jabuuti u gacan geliyey nin lagu magacaabo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan kaas oo isagoo indhaha ka xiran si qarsoodi ah loogu wareejiyey jabuuti muddo kow iyo toban sano ah oo uu cabdulaahi ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada jabuuti ayaa ugu dambeyn laga sii daayey xabsigii uu ku xirnaa markii uu magaalada hargeysa kasoo degay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan wuxuuna dhammaan u mahad celiyey dadkii muddadii uu xabsiga ku jiray u muujiyey garab istaag iyo taageero isagoo si aad ah u qiiraysan ayuu mahadcelin ballaaran u jeediyey dadkii soo dhoweeyey sheege walaalay anigoo halkan waxaan la ogeyn baa ka baxay oodka ka xidhan laakiin inkuna aad baad u mahadsantii walaalayaal idima iloogi doono intay xabsiga ka jireen qalbigaad iila jirteen ducadiina way soo gaari jirtay ilaahayna xabsiga ugu dhibireeyey ducadiina iyo qalbigeedna jirta mid u dhaweey idinkana saasa way duceynayan walaalayaal waaxtana marka waxa weye waa fursad qaali ah oon maanta walaalaya ka faaidaysanaya markaa marka quwadakada ilaahan uga mahadnayo si kastaba ha ahaatee maamulada ku daaban dowladaha shisheeye ayaa marar badan u gacan geliyeen muwaadiniin soomaaliyeed shisheeye kala duwan